ku dhowaad sagaalan arday oo dhammaysatay qaybta diiniga ee iskuulka al amaar community primary school oo ka mid ah iskuullada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayowey baa goobroog ku hayay maamulkii iyo macalimiinta waalidiin baaxda walbarashada culmo iyo marti sharaf kala ankoreen hana ku mid ah ardayda langobday munaasabada yoweyba habandhigan walyaabayo baradeen وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يوم تجد كل نفس ما عملت من غير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ذكر من الكتاب والسنة قال الله تعالى فذك... قال الله تعالى في كتابه عن فضل الذكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون dhiniga kale ahaana ku mid ahe martadii a ku qayb galiyay munaasabada iyo maamulka iyo macalimiinta iskuulka al amaara community primary school ee magaalada baydhabo wayba ka ammaanana dadaalshooyo oona ardayda kala dardaarameen inyo sii wadaan walbarashadiio waanayo un ku fa'iideeyeen bulshada intiyo kala maynan baahanya inyo sii maridheliyaan dadaalsho mayna lahaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo waalidiinta yoona dhiniga kiisho mayba ku eedina waalidiin badana meelun ardaydiio dhikadaasi macadka saasoo kale lix bilood oo kale yaalka walbardaayo dhaar kumideeyo iyo walaadiyooba guul dareysideen iniyon dhammaysidan geekana haw qiib galan awlaadiyo dhalan farxad la qiib qaadan nasiiban weldan anti nasiiban weldhiniti weldhiniti maylana eediyeedan maasantiin sida wanaagsan ardaydan garab surundeen tan kale madarasat ulcamaar ama iskuulka alamar community primary school qeybo badanayn iska jara qeybo qaasa ku mideeyi macadkana oo may kale leeya qeyb formale walbarasho ee leeyi waalidiinta mayka buraarijiyaane haddii owlaadiyo beeska dhinaca diini laku dhisi dhinaca maadina diyaarangani mar weliba yo weliba lagu faa'iideeyo walbilaashe lacagba lagu fadaan ardayti markaasi maragna gabalkan ha ku qalan jibiyayta maka dhikan hata geeka ardayta gabalkan oo teegin wala baradeena maragna caalimiinga nagdeen gebagabaang eh balmayba maanaa ansurinyiina mang munaasabiina walaan bilaawdi markan wala fahmo kora cilmigiisho hore jar waalidiinta naftirka kiisho mayba laka buraarijeey iniyo naftirsho walbaradan unuga kiika mayla faday gudwatan liwaladik inadan nagata lang unuga kiisheeka daydi kor haddii waalidkiiba maaragne oo unugiiban argahay wahuwa yaraa waalidahu min akdabi annaas oo maaragne unugii waalidkii naftirshayban argahay lang ooneeto akdabu nnaase magaalada baydhabo wayba muddooyinkun dembiya suubiya haytee horumarinta qaybo shardooban ee kutubada diiniga iyo fursadangata ardayda